injineer yaasiin mire maxamuud ayaa ahaa musharaxa keliya ee u tartamayey xilka gudoomiyaha degmada boosaaso kadib markii musharaxa labaad oo lagu magacaabo injineer cumar cabdulaahi cusmaan cumar sidiiq uu ka haray ka qaybgalka doorashada maanta ka dhacday hoolka jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso cumar sidiiq ayaa v o a u sheegay inuusan ku qanacsanayn nidaamka loo soo xulay xubnaha golaha deegaanka ee maanta codaynaya sidaasina uu kaga baaqday munaasabadii dhaarta iyo inuu tartamo tirada guud ee xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boosaaso ayaa gaaraya sagaal iyo labaatan xubnood balse waxaa maalnimadii shalay loo dhaariyey xilka golaha deegaanka ee degmada boosaaso siddeed iyo labaatan xubnood kuwaas oo cod aqlabiyad leh maanta ku doortay guddoomiyaha cusub ee degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud iyo ku-xigeenkiisa siciid garoon codaynta kadib ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose axmed cilmi cismaan ayaa ugu dambayntii ku dhawaaqay natiijada doorashada injineer yaasiin waxaa doortay sideed iyo labaatan hal diidan male wuxuu ku noqday guddoomiyaha degmada boosaaso ama duqa degmada boosaaso laga bilaabo saacadda sidoo kale waxaa intaa ile ku-xigeenkii waxa u codeeyeen siddeed iyo labaatankii xubnood ee joogay iyana waa codeeyeen isna wuxuu ansax ku yahay inuu gudoomiye ku-xigeenkii degmada siciid iyo aad baad u mahadsantihin duqa cusub ee maanta la doortay injineer yaasiin mire iyo ku-xigeenkiisa siciid garoon ayaa v o a uga warramay dareenkooda ku aadan doorashada bismillahi raxmaani raxiim dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay runtii waxaan dareemayaa inaan qaaday mas-uuliyad weyn magaalada boosaaso oo shacab badan ku nool yihiin magaalada boosaaso ah magaalo baaxad leh waan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta le igu aaminay kalsoonidana ii siiyey inay codkooda siiyaan inaan noqdo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada boosaaso iyo deegaanada hoos yimaada waa maadsan tahay gudoomiye adigana waxaad ku guulaysatay jegada gudoomiye ku-xigeenka bal ka warran dareenka dareenka aad iyo aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay doorashaan soo doortay waana lay doortay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuusan nagu fidnayna noo fududeeyo wixii naloo doortay qaar ka mid a dadweynaha ka qayb galay munaasabadda doorashada ayaa v o a uga warramay dareenkooda ku aadan doorashada magacayga fuusiye maxamed axmed fuusiye caluula maasha alla maasha alla dareenkayga maanta lama koobi karo maxaa yeelay xildhibaanadaydii oo intii badnayd ay ii soo noqotay iyo in kaloo lagu soo daray oo aad iyo aad u fiican waana u hambalyaynaya waana soo dhoweynaya waana la shaqaynaya insha allah walaal magacaaga walaal hodan maxamed cabdiraxmaan say caadi soo raadinaya walaal magacaygu waa cabdilaahi maxamuud maxamed gudoomiyaha ardayda jaamacadaha puntland runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay doorashada dimuqraadiyadda oo maanta laga hirgeliyey maanta oo ka dhacday hoolka weyn ee jaamacadda bariga afrika aad baan u soo dhoweynaa runtii dee odayaalba xelalka muddo badan iska hayey wakhtiganna waxaa isoo wareegtay baan dhihi karnaa dhallinyar annaguna haddaan dhallinyarnahay xilka waan ku taamanaa waan la shaqaynaa gudoomiyaha wixii karaankayaga nalahan shaqee dhallinyarta haddaan nahay aad iyo aad baan gudoomiya kuugu hambalyahaynaa ilaa iyo kun iyo sagaal boqol konton iyo afartii waa duqii koow iyo labaatanaad ee soo mara magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso waxaana doorashadani ay ku soo gebagabowday si nabadgelyo ah faadma yaasiin jaamac v o a boosaaso